si wanaagsan in aan u sahmino shacabkeena shaki kuma jiro haddii aan caadifad la'aan u wada shaqayno in mustaqbalka shacabkeenu aan gaadhsiin karno horumar kana gudbi karno kala duwan kala aragti duwanaanta maanta mudanayaal iyo marwoyin waxaad la socotaan dowladnimada aanu maanta harsanayno sida ay ka soo bilaabantay meel maran ummadda soomaaliyeedna u soo dhabar adeegeen inay samaystaan heshiisyo kala dandambeeyey oo midba midka kale sii kaabiyey kan maanta waxaan rabnaa in aan in uu noqdo mid noo dhammaystira higsigeennii aan ula jeclayn shacabkeenna guud ahaan mudanayaal iyo marwooyin inta aan la dhamaystirin dastuurka ku-meel gaarka ah ee dowladda federaalka soomaaliyeed maanta ku shaqayso waxaa ka horreeyey heshiisyo taariikhi ahaa ee garowa one iyo garowa two oo lagu dhammaystirayay dowladnimada aan maanta haysano kuwaas oo mabaadi'dii lagu heshiiyey ay ku caddaayeen halka aan ka aadayno higsiga laba kun iyo lix iyo toban waxaa nasiib wanaaga madaxdii xilligaas dadaalka weyn usoo gashay dhammaystirka heshiisyadaas in ay maanta madashan fadhiyaan sida aniga oo ahaa ra-iisul wasaarihii xilligaas iyo mudane shariif xasan sheekh aadan oo ahaa guddoomiyihii baarlamaanka ee dowladda ku-meel gaarka ahayd ee soomaaliyeed taasoo raadraac fiican u noqon karta in ay doodeenna maanta ay yeelato saldhig sharciyeed aan maanta kasii ambaqaadi karno sida qodobada ugu muhiimsanaa ee uu qiraya heshiiska garo garowa one waxaa ku caddaa meesha la aadayo marxaladda maanta aan joogno waxaana qodobada tilmaamaya ka mid ahaa qodobka labaad farqadiisa saddexaad waxay wuxuu si aan gudi ku jiro u sheegayay in aan mar dambe awood qaybsiga lagu salayn karin hanaanka afar dhibic shan mudanayaal maanta waxaa keliya oo noo shaqayn kara waxa weeyaan inaanu isku raacno heshiis lagu wada qanacsan yahay oo aan cidna xuquuqda dastuuriga ah laga hor imaanaynin waa inaan maanta wada xasuusanaa madax iyo shacabba in xil naga wada saaran yahay in aanu ku shaqayno rabitaanka shacabka taladana laga qaybgeliyo si ay meesha uga baxdo gaadhista go-aamo aan lagu wada qanacsanayn
waxaad ka dhagaysanayseen warsidaha casriga ah ee puntland one dot com
mudanayaal iyo marwooyin ayagoo laga ambaqaadayo go-aamadii lagu gaaray madashii afraad ee lagu qabtay hoolkan labiyo toban sagaal iyo tobankii ilaa koo iyo labaatankii bishii november laba kun iyo shan iyo toban dowladda puntland waxa ay shirar wadatashi ah ka qabatay lix magaalo oo kala ah garowe gaalkacyo boosaaso qardho baran iyo tukarag oo madal walba ku kulmeen muddo laba casho ah xubno gaaraya boqol xubnood oo ka kala socday qaybaha kala duwan ee bulshada lixdaa boqoloo xubnood kulankooda waxaa goobjoog ka ahaa guddiyadii loo igmaday fududaynta shirarka madasha waxa ay fikirkooda ku soo ururiyeen in boqol kiiba boqol ay ku taliyeen in doorashada laba kun iyo lix iyo toban xubnaha baarlamaanku noqdaan noqonaya xubnaha baarlamaanka noqonaya lagu soo xulo deegaanka ay ka soo jeedaan mar dambana ayn la dhicin xildhibaan aan deegaankiisu soo xulin inuu matalo dowladda puntland ayadoo ixtiraamaysa aragtiyada kala duwan ee shacabka soomaaliyeed iyo madaxdooda waxa aan madasha ka caddaynaynaa in puntland ay ku shaqaynayso aragtida shacabka ay matalaan oo tallaabooyinkooda ku soo ururiyey shirarkii ay uga hadlaayeen mustaqbalkooda berito mudanayaal puntland waxaa mar walba ka go-an madax iyo shacabba inay kala shaqayso ummadda soomaaliyeed soo diraandilinta mabaadidii ay heshiiska mabaadi mabaadi ay heshiiskooda yihiin isla markaas qof kasta oo soomaalihii oo xuquuqdiisa ka dhex arki karo waxaan rabnaa inaanu inaanu gaarno meel ka wanaagsan meesha aan maanta joogno waxaan rabnaa inaan aragno nabad bedesha colaada soo daashatay dadka soomaaliyeed ee walaalaha ah waxaan rabnaa inaanu gaarno cadaalad bedesha xal wax ku qaybsigii muddada lagu soo shaqaynayay waxaan rabnaa inaanu dadkeenna u horseedno isjacayl iyo isdhexgal aan shuruud ku xirnayn waxaanu rabnaa in federaalnimadu noqoto mid xoojisa awood baahinta iyo isgarabsiga ummadda soomaaliyeed waxaanu rabnaa in maanta iyo wacyigeeda siyaasadeed aanan ku mashquulin ee aanu ka fakarno mustaqbalkeenna berrito waxaan rabnaa inaanu dadkeenna inta aan isdar yeeli karin ee taladee taladeenna u baahan iyo guud ahaan shacabkeenna aanu u horseedno mustaqbal iftiimaya oo farax geliya waxaan mudana yaariye maryo marwooyin waxaan kusoo gunaanadayaa heshiiska aanu gaarno wuxuu ku imaanayaa istaam siyaasadeed oo loo dhan yahay raallina laga wada yahay ugu dambayntii beesha caalamka oo aan uga mahad celinayno muddadii dheerayd ee ummadda soomaaliyeed la soo garab taagnaayeen siday u dhisan lahaayeen dowlad federaal ah oo heshiis ku wada yihiin kana shaqaynaysa danaha iyo maslaxadda ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay waxaanu idinkaga sii baahannahay in aad sii wadaan hiilkiina joogtada ah si aanu u dhammaystirno dowlad soomaaliyeed oo federaal ah ee aanu higsanayno sanadka laba kun iyo lix iyo toban isla markaana aad markhaati ka noqotaan heshiisyada kama dambaysta ee lagu gudbayo marxaladan kala guurka ah aada iyo aad ugu mahadsantihin waxaad ka dhagaysanayseen warsidaha casriga ah ee puntland one dot com